بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله كتاب الجهاد halkan waxa uu ka tilmaamayaa sheekhu jihaadka iyo axkaamtu leeyahay jihaadku lugatan ma'kuudu min aljahl wa huwa atacab waxaa laga keenay tacabki iyo mashaqadii marka qofka mujaahidkiihi ee fii sabiili اllah ilahay dartoo dagaalamaya huwa albaaliqu fii itcaabi nafsihi fii daati اllah waa qof naftiisa u tacabgelinaya ilaahay dartii iyo sidii kelmadda ilaahay ay u sarrayn lahayd jihaadka sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa badlu ljihdi fii qitaali اlkufaar nimanka gaalada ah oo loola dagaalamo oo juhdiga iyo tacabka iyo mashaqada lagu bixiyo oo naftii marka wax weyaan lagu dhibgeliyo in dagaalkaa ay gasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmadiisa la kor yeelo taas ayaa la yidhaahdaa jihaad waana mashruucun bilkitaab aلsunna walijmac qur-aanka aayado fara badan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay jihaadka sunnahana axaadiis fara badan ba kusoo arooray qeybo ka mida sheekhaa sheegi doona ummadduna waa ku ijmaacday oo waa isku raacday jihaadka waxaa loo sharciyeeyey in kelmadda ilaahay la kor yeelo diinka ilaahayna loo gargaaro acdaada diinta iyo waxa weeyaan acdaada ilaahay na waxa weeyaan dulmiga iyo cudwaanka laga joojiyo la hor istaago wuxuuna ilaahay u sharciyeeyey ibtilaa'an wa اxtibaaran licibaadi addoomihiisa isagoo imtixaamaya imtixaan la imtixaamaya addoommaha ilaahay awgeed baa loo sharciyey iyo loo sharciyey jihaadka nafta gelaysa jihaadka ee ilaahay dartoo dagaalamaysa iyo ta ilaahay dartii aanu dagaalamaynin wax kaloo dagaalamaysa iyo ta u hoggaansamaysaa inay ilaahay dartoo dagaalanto iyo ta ka dib dhacaysa dalika walow yashaau allahu lantasara minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd waaladiina qutiluu fii sabiili اllah falan yudila acmaalahum sayahdiihim wayuslixu baalahum wayudkhiluhum اljannata carafahaa lah yacni jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u gargaari lahaa diinkiisa iyadoo aanay cidina dagaalba gelin laakiin waa liyabluwa bacdakum bibacd si barhkiima barhka kale looga imtixaamo aljihaadu fii sabiili اllah ilaahay dartii oo loo dagaalamo oo kelmadda ilaahay la kor yeelo oo cadowgiisa lala dagaalamo waxay islaamka ku leedahay ahmiyad aada u weyn bay ku leedahay waxay kaga jirtaa islaamka waa dirwatu sanaami lislaam waa kuruska baarkiisa sare weeyaan waana min afdal alcibaadaat waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan bay ku jirtaa axaadiidta soo socotana waynu ku arki doonnaa oo waxa weeyaan rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qofka mujaahidka ah ama ilaahay dartoo dagaalamaya fadliga markaa uu leeyahay oo rasuulku inoo caddeeyay axaadiidta soo socotana ku arki doonnaa ahlucilmiga qaar ka mid ihi waxay jihaadka ay ku tilmaameen rukni lixaad oo arkaanta islaamka ka mid inuu yahay bay ku sheegeen ibnuqayim raximah اllah waxa uu leeyahay jihaadku wa jinsu ljihaadi fardu cayn jihaadka jinsigiisu waa fardu cayn weeyaan jinsu ljihaad ima bilqalb wa ima billisaan wa ima bilmaal wa ima bilyad wuxuu ku noqonayaa waajib ama qalbiga ama carabka ama maalka ama gacanta فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع قف كست مسلم واحد لقد دونية نوع أنواع ذاس كمد أه إنه كد دقالمه قلبي كد دقالمين دونا يعني هو كحس شيء قاس بنعيا كحسنيا معربكي ومالكي مقعنك جهاد كسيدة أو كلا وحا لقو إطلاقا نفتي أولا لدقالمه كليا ما ها قالت أولا لدقالمه جهاد لما يلاحظ waxaa la yidhahdaa jihaad oo kale nafti oo lala jihaado shaydaankii oo lala jihaado fusaaqdii munaafiqiinta oo lala jihaado wajaahidhum bihi jihaadan kabiira kii munaafiqa ahaa iyo kii faasiq ahaa baa lala dagaalamay isagana mujaaharatu nafs nafti oo lala jihaado waxaa lagula jihaadayaa naft yani naftaadii baad u jihaadaysaa maxaad kula jihaadaysaa tacalumu umuuri ddiin nafti inay barato arrimaha diinta inay barato wax ka ogaato oo cilmi ay yeelato marka hore nafta waad kula jihaadaysa nafta waxay ku faraysaa inaad iska fadhiisatid waxba aanad baranin oo qofku inuu wax barto oo naftiisii wax baro oo arrimihii diinta aqoon uu yeesho waa naftii kula jihaada waa koow uma alcamalu biha markuu diintii barto ama arrimihii diinta uu ogaado ee aqoon u yeeshana inuu cilmi cilmigaasi uu ku camal falo cilmigaa uu bartay inuu ku camal falo oo camalfal barashada waxaa ka adag camalfalkii in wixii aada baratay aada ku camal fashaa barashada way ka adag tahay bay yidhahdeen culimmadu marka waxaa laga yaaba waxyaabo badan inay naftu ku farto inaad ka tagtid iyadoo ay tahay in lala yimaado markaa nafta waa lagula jihaadaya shayطaanka sida loola jihaadaya isaga waxa weeye facalىa dafci maa yaأtii min الshubahaat wama yuzayinhu min الshahawaat shayطaankii waa loola jihaadaya isagana waxaa lagula jihaadayaa waxyaabaha shahawaadka ahee uu kuu qurxinayo oo laiska celiyo oo laga joogsado oo laga tago ina shayطaanka waxbuu kuu qurxinay xumaan o dhan buu qurxinaya waxaa lawii xumaan la odhan jiray buu qofkii u qurxinaya si uu ugu dhaco marka shahawaadkaas in la shaydaanku qurxinayo inuu qofku uu iska celiyo naftiisii ka ilaaliyo iyo shubahaadka waxyaaba shubahaadka ahee shaydaanku kusoo tuurayo in iyadana uu iska ilaaliyo waswaaskii taasina waa jihaadkii shaydaanka gaalada oo lala dagaalamo waxay ka dhacdaa gacanta gaalka waxaad kula dagaalami kartaa gacantii waa seeftii waxaad kula dagaalamaysaa maalka oo aduu haddaanad dagaalkii gelin dadkii gelayay baad adduunkii aad ku bixinaysaa wixii lagula dagaalamay gaalada adduunkaagii baad ku bixinaysaa oo ciidankii baad diyaar garaynaysaa ama qof duulaya baad waxa weeyaan aad diyaar garaynaysaa oo dagaalkii ka qayb qaadanaya waxaad lagula dagaalamayaa carabkii oo carabku marka lagule waa lagula dagaalamaya micnaheedu ma aha in gaaladii la rabo in la caayo ma aha cay waxa weeyaan xujadaa lagu ogaya dacwadda ayaa diintaa lagu yeedhaya waxa shubahaadka ay haystaan baa la zuulinaya waxa weeyaan saas oo kale xujadii baa lagu ogaya qalbigaa lagala dagaalamaya marka gacantii iyo maalkii iyo carabkii waxaa ugu dambeeya qalbigii qofka hadduu gacanta kula dagaalami kari waayo maalna uu haysto ku bixin kari waayo cilmi uu kula dagaalamana una lahayn qalbigiibu ka nacaya marka gaaladiina saasay noqonaysaa jihaadkoodii dadka fusaaqda ah waxaa lagula dagaalamaya munaafiqiintii bilyad gacantii iyo carabkii iyo qalbigii oo haddii xumaan ay samayn dadkii fusaaqda ahaa gacan baa lagu zuulinaya haddii haddii awood loo leeyahay gacan lagu zuuliyo sida markaa xaakimkii muslimiinta oo kale ama imaamkii ama dawladda awood bay u leedahay iyagu inay xumaanta fusaaqda ee wadaan inay zuuliso oo gacan wax kaga qabato gacan ba wax lagaga qabanaya haddii taas suurogeli weydo carabka wax lagaga qabanaya oo waxaanay ku dhex jiraan ba loo sheegay inay xun tahay waxaa la xusuusinaya ilaahay subxaana wa tacaala hadday taasina suurogeli weydo qofkii qalbiga ayuu ka nacaya maraatibta noocaas oo kale ah ayaa uu jihaadku yeelanaya xukunka jihaadku uu leeyahay waa fardu fardu kifaaya jihaadku yani waa waajib kifaa'iya dadka qaar ka mid a hadday ku qumaan dadka kale waa ka dhacaya oo waxay noqonayaan sunun buu noqonaya iyaga waxaa u daliila qawluhu tacaala laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina غayru uli الضarari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalihim وanfusihim fadl allahu اlmujaahidiina biamwaalihim وanfusihim calى alqaacidiina daraja وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاaعدين أجرا عظيما aيadan qرآaنka ilahay وxuu kaga waramaya سubحaanaه وaتaعaaلى dadkii مuؤminiinta ahay جiهاadka galay ee xoolahoodii نafahoodiiba جiهاadka geliyey iyo dadkii aan gelin ee iska fadhiyey ee welibana wax markaa cudurdaar aan lahayn غayru uli الضarر dadkii dararku صaaxiibka aan ahayn labadaa qolo ninkaa jihaadka geliya ninkaa ka fadhiistay isku mid maaha ma sinna fadala allahu mujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja ilaahay baa ka dheeraad siiyey dadkii mujaahidiinta ahaa qoladaas ka fadhida haddana ilahay wuxu uhi wakullan wacada allahu lxusna labadaba kaa fadhiya ee dagaalka aan gelin iyo kaa dagaalka galay labaduba wacada allahu lxusna ilahay wuxuu ugu yaboohay alxusna marka wuxuu leeyahay imam shinqiطi raximah الlah yu'khadu min qawlihi fi hadihi اlaayaةi اlkarima wakula wacd allah اlxusna waxaa laga qaadanayaa ana aljihaada fardu kifaayatin laa fardu cayn inuu jihaadku fardu kifaaye yahay fardu cayn una ahayn liأna alqaacidiina law kanuu taarikiina fardan kuwa qaacidiinta iska fadhiya dagaalkii aan gelin hadday ahaan lahaayeen qaar ka tegay shay waajib oo cayniya lamaa naasaba dalika wacduhu lahum aلsaadiq bاlxusna yani yabooha ilaahay ugu yaboohay bilxusnaa markaa ma yeesheen iyagu de yaboohaas waxba kamay soo qayb galeen oo nasiibku ma yeesheen oo waxa wakulan wacada allahu اlxusnaa waxaa ilaahay ugu yaboohay xusnii waxa weeyaan waa jannadii iyo aلsawaab اljaziil markaa kii fadhiyey ee mu'miniinta ka mid ahaa iyo kii jihaadka galay labadaba ilahay wuxuu ugu yabahay jannadii iyo ajri buu ilahay ugu yabahay marka hadduu fardi ka tegi lahaa shay waajib oo cayniya hadduu ka tegi lahaa arrintaasi munaasib umay noqoteen yaboohaasi adilo kalena kolle culimadu waa u daliishadeen marka calaa ayi xaal asalkiisu waa waa waxa weeyaan waa fardu kifaaya dadka qaar ka mid a hadday ku qumaan jihaadkii oo dagaalada ay la dagaalamaan dadka kale waa uu ka dhacayaa waajibkii laakiin waktiyada qaar bu wuxuu noqonayaa jihaadku waajib cayniya waajibka cayniga ah afar xaaladood bay culimadu sheegaan xaaladda koowaad idaa xadara alqitaal wajaba calayhi an yuqaatil qofka hadduu yimaado dagaalkii hadduu soo galo isagoo jooga safkii ku jira dagaalku hadduu bilowdo inuu dib u noqdo waa ka xaaraan waajib cayniya bay kuta dagaalka inuu galo inuu ka soo baxa ma oo markii dagaalku uu bilowda wey marka labaad haddii beled muslimiintu ay leeyihiin gaaladu ay soo weerarto oo ay qabsato waxa weeyaan in gaaladaa dagaalka kusoo qaaday beledkaas dadka halkaa jooga ayna la dagaalamaan waajib cayniya bay ku tahay ay iska riixaan gaalkii waa beledkii markuu soo weeraro uu qabsado waxay ku noqonaysaa inay iska celiyaan oo iska difaacaan beledkooda ay ka saaraan waajib buu ku noqonaya waajib cayni qof kasta oo muslim ah oo geli karaya rag iyo dumar labadaba waxaa u shardiya laakiin inay awood u leeyihiin haddayna awood u lahayn oo aanay suuragal ahayn inay marka waxa weeyaan ay la dagaalamaan xilligaasoo kale waxay noqonaysaa in marka waxa weeyaan yani jihaadkii waajibkiisu ka dhaco jihaadka waajibkiisa waa dhacaya oo wujuubka jihaadku waktiyada qaar waa dhacaa sida qofka waajibaadka salaada iyo waxyaabaha la midkii ay ka dhacayso markuu kari waayo ayaa iyaduna la mid noqonaysa cadam اlistiطaaca markay timaado waay xaaladda saddexaad oo farducaynka uu noqonaya waxa weeyaan ida اxtaaja ilayhi اlmuslimuuna fi اlqitaali wاlmudaafaca markay muslimiintu ay u baahdaan in ay waxa weeyaan dagaalka ay galaan amaba ay dhulka ay difaacaan xaaladdaana waajib buu noqonaya baa layidhi ama xaaladda imaamkii uu markaa uu dalbado in lasoo baxo dad gaara buu dalbaday inay dagaal kusoo baxaan in la soo baxoo waajib bay noqonaysaa waida stunfirtum fanfiruu ayuu rasuulku ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waida stunfirtum fanfiruu haddaa laydinka dalba inaad soo baxdiin soo baxa yani imaamkii muslimiinta hadduu yidhaahdo dagaal baa la gelaya dagaalka ha loo soo baxo in loo soo baxaa waxay noqonaysaa waajib noqonaysaa xaaladaha noocaas oo kale ah ayaa waxau noqonaya jihaadku fardu cayn buu noqonaya marka markaa uu beledka soo galo gaalada ay yimaadaan waxa weeyaan waa in awood loo yeeshaa saa daraaddeed ba culimmadu shuruuda jihaadku uu leeyahay waxay dhan waa lix islaam oo qof gaala dee jihaad geli maayo inuu qofku qaangaadho inma qof aan qaangaadhinna la ogolan maayo safkii inuu galo waa inuu caaqil yahay qof waalan isna saas oo kale waxa weeyaan dagaalka geli maayo xor waa inuu yahay oo addoonkii geli maayo lab waa inuu yahay oo dhadigii dagaalka geli maayaan awoodna waa in loo leeyahay alistiaaca lixdaas baa la doonaya addoonkii iyo dumarkii iyo kuwaasi waxay markaa waxa weya gelayaan un waqtigu jihaadku farducayn noqdo gaaladii dhulkii muslimiinta ay qabsato ee laga saarayo xaaladaas iyaguna way gelayaan oo waajib buu ku noqonaya addoonkii iyo waxa weeyaan dumarkii labadaba sida ay ahlu cilmigu tilmaameen istiaacadu markaa waa shardi ka mida shuruuda jihaadka ilaahay baa wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala waaciduu lahum ma staطactum min quwa min ribaat اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwa waaciduu lahum ma staطactum min quwa waxaad u diyaarsatiin wixii awood aad u leedihiin oo dhan marka waxa weeyaan gaaladii aad ku cabsi gelinaysiin waacidduu lahum ma staطactum min quwa awood waxaad u diyaarsan karaysiin o dhan ba haloo diyaarsado awooddaa la diyaarinaya ahlu cilmigu waxay dhan waa laba nooc mid xisiya mid macnawiya awoodda xisigaa waa in la hubaysmo oo hub la yeesho de gaalkii kula dagaalamayey hadduu hub markaa rasaasu kugu soo ridayo de seefa dhagax kala hortegi maysa aduna waa inaad wuxuu kugu soo ridayo wax la mid oo kale adiguna aad haysataa wuxuu kugula dagaalamayo wixiisii oo kale ama taa mid kasii wanaagsanba maaha inaad ka hoosaysid adu tu kugula dagaalamayo hubka kugula dagaalamayo hub ka fiican waa inaad heshaa marka waa inaad waxa weeyaan wixii aad kula dagaalamaysay awood ah oo dhan ba u diyaarsataa gaalkii waxa uu kugula dagaalamayo hub ah kiisii oo kaas oo kale ama mid ka fiican waana u diyaarsataa inaad ka hoosaysisid maaha hadduu rasaasu kugu soo riadna seefan kala hortegaya tiraa ka war ma soconaya ama dhagax waxa weeyaan awood baa loo diyaarsanaya taasi waa awoodda xisigaa weeyaan awoodda macnawigaa dadka muslimiinta waxaa raba inay iimaankooda dhismo iimaankoodu waa inuu dhismaa gaalka laga xoogaysan maayo gaalka laga xoogaysan maayo ilaa dadka muslimiintii ay diintooda si dhab ah ay u qabsadaan intay dadka muslimiintii diintooda ay ka maqan yihiin oo aynay ku dhaqmaynin nasrigu waa ka dheeri ilaahay waxa uu gargaaraa dadka waxa weeyaan diintiisa ku toosan ee waxa weeyaan ku dhaqmaya kuwaasaa mutaystay nasriga ilaahay wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi اrtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a way caabudayaan wax shirkiya oo ay samaynayaanna haba yaraatee ma jirto yani cibaaday la imanayaan cibaadadii saxiixa ahayd ilaahay bay caabudayaan laa yushrikuuna bi shay-a waxbana ilahay uguma shirig yeelayaan dadku markay caynkaa ay noqdaan ilaahay dhulka waa makansiinaya waa u dhiibaya min bacdi khawfihim amnan cabsi dabadeed ilahay wuxuu ugu bedelaya amnigu ilahay ugu bedelaya waa marka ay toosnaadaan hadday toosnaa waayaan wax yeeli maayaan nasriga ilaahay dadka muslimiintaa inteeda cibaadaysata cibaadada saxdeed la timaada inteeda cibaadaysata horta ha la fiiriyo inteeda cibaadaysata waa la aadaamaya masaajidka waa laga addimayaa waxaad arkaysaa meheradihii oo dhan wada furan dadkii banaanka iska wada fadhiya yacni inta tukanaysa iyo inta fadhida ama way isleegihiin ama inta iska fadhidan tukanayma badanba marka taa laga yimaado dadka cibaadaysanaya inteeda cibaadadooda sax tahay oo tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay waafaqsan tahay oo ayna khilaafsanayn oo bidac iyo khuraafaad ka dhartaran aad iyo aad bay naadir usii tahay bada'a alislaamu hariiban wa sayacuudu hariiban rasuulku wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam islaamku wuxuu bilowday isagoo hariib ah waxaanu ku noqon doonaa hariib bada alislaamu gariiban wasayacuudu gariiban fatuuba bilguraba dadka gurabada ah baa markaa wanaagsanaaday marka aladiina yuslixuuna bima afsada annaas dadku waxay fasahaadeen kuwa hagaajinaya weeyaan kuwaas kuwa dadka qurabada ah waa kuwa hagaajinaya waxay dadku ay xumeeyeen ee diinka ilaahay ka tegeen taas waa taa ta labaad laa yushrikuuna bi shay-an shirkigii dadka muslimiintaa inteebaa ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada u badhax tirtay aad bay naadir u yihiin cibaadadii ilaahay uu mutaystay dad fara badan oo muslimiina ayaa ilaahay hayrkii siinay haddii dhaar noqoto ilaahay hayrkiiba ku dhaaranayaan nadar hadday noqoto ilaahay hayrkii baa loo nadrayaa hadday noqoto dabx iyo gawrac ilaahay hayrkii baa loo gawracayaa hadday noqoto tala saarasho iyo istiqaasadii isticaanadii kaalmo dalabkii iyo gargaar dalabkii ilaahay hayrkii baa iyo dad badan ay ka gargaar dalbayaan marka intay dadka muslimiinta caynkaa yihiin horta waa nasrigu waa ka dheri dadka muslimiinta maanta dhibaatada haysataa wax kale maaha qul huwa min cindi anfusikum xaggee idinka timid dhibaatadu waxaad tidhaahdaa min cindi anfusikum idinkunbaa kasbaday oo idinkunbaa markaa la yimid dhibka marka nasriga waxa uu la socdaa nasrigu wuxuu la socdaa toosnaanta haddaa la toosnaado nasrigu waa imanaya laakiin haddaa la qalqalloocdo oo waxa weeyaan sharciga ilaahay diinka ilaahay la garab maro waxa weeyaan nasrigu waa ka dheeraya dadka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay dadku marka ay jihaadka ay ka tagaan adduunyadan ay raali ay ku noqdaan sallat allahu calaykum dullan laa yanzicuhu cankum xataa tarjicu ilaa diinikum ilaa diintiina ad ku noqoteen ilaahay dulligaasi idinka dulqaadi maayo waxaa loo bahan dadka muslimiintihi in ilaahay subxaana wa tacaala ay usoo noqdaan oo diinkiisa ay ku toosnaadaan si ay nasriga ilaahay u xaqiiqi xaqiiq ugu noqdo oo ay markaa u helaan jihaadka waxaa loo sharciyeeyey arrimo dhowra waxaa ka mid a jihaadka waxyaaba loo sharciyeeyey litakhliis اlcibaadi min cibaadati الطawaaqiit wاlawthan licibaadati اllahi waxdahu laa shariika lah in addoomaha laga saaro cibaadada ay caabudayaan dawaaqiidda iyo asnaamta iyo ilaahay hayrka ay caabudayaan in laga dhex saaro oo loo saaro inay caabudaan ilaahay keligii subxaanahu wa tacaala allihii abuuray ee arsaaqay وqاtilوهم حatىa laa تkuna fitnaة وykuna الdiinu kulh لlah fitnada aayadda qur-aanka ku jirta waa shirkigii weeyaan aayadda qur-aankaa fitnada ku jirta وqاtiluu حatىa laa takuna fitna ilaa shirkiba laga waayo dhulka gaaladaha lala dagaalamo marka waa in cibaadadii addoomuhu caabuditaankay caabudayaan ilaahay غayrkii waa in laga dhex saara waa in loo saaro halkee waa in ilaahay kelida ay caabudaan waxaa jihaadka loo sharciyeeyey liizaalati اظulm wa icaadat اlxuquuq ilaa mustaxiqiiha dulmigii in la zuuliyo dadkii xuquuqda lahaana xuquuqdoodii loo celiyo udina liladiina yuqaataluuna bianahum ظulimuu waina allaha calىa nasrihim laqadiir aladiina أkhrijuu min diyaarihim bigayri xaq ila an yaquluu rabuna allah yani markii jihaadka la sharciyeeyey wuxuu ilaahay leeyahy waxaa loo ogolaaday jihaadkii kuwii lala dagaalamay ee la laayay ee lala dulmiyey inay dagaalamaan baa loo ogolaaday waina allaha calaa nasrihim laqadiir kuwii guryahoodii laga soo saaray bikayri xaq waxaa laga soo saaray keliya ilaa an yaquula rabbuna allah marka waa in dulmigaa lagu sameeyey ay iska celiyaan ay zuuliyaan xuquuqdiina loo soo celiya waxaa jihaadka loo sharciyey liidlaali اlkufaar walintiqaami minhum dadkii gaaladahaa in la duleeyo qofku waxaa la rabaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala u dullaysnaado addoon u ahaado hadduu diido waa la dulaynaya marka awoodoodii baa la daciifinayaa waana laga argoosanaya qaatiluuhum yucadibhum اllahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi mu'miniin ilaahay la dagaalamo buu leeyay gacmihiinu ilaahay ku cadaabaya oo ku ciqaabaya wuu ku hoojinaya wuuna idinka gargaaraya marka yani in gaaladii la daciifiyo oo la duleeyo ay noqdaan dad ayagoo hooseeya dadka muminiinta noqdaan qaar sarreeya islaamku noqdo mid sarreeya muminiinta iyo dadka haysta diinkiina ay noqdaan qaar sarreeya gaalada iyo dadkii diinta ilaahay qaadan waayana ay noqdaan qaar hooseeya ayaa marka waxa weeyaan loo sharciyey jihaadka dadka muslimiintuna waxay ku sarraynayan sidaanu sheegnay inay diinka ilaahay subxaana wa tacaala ay qaataan oo ay ku toosnaadaan waxayna imanaysaa taasi in dadka diintii la baro oo ay wax bartaan oo loogu yeedho oo kii markaa loo sheego wax loo sheego kii waxba aan garanayn loo sheego jihaadkuna sideedaba waxa uu yimaadaa bacda tabliiq اdacwa oo jihaadka dagaalka gacanta laga dagaalamaya waxa uu yimaadaa marka dacwadda dadka la gaadhsiiyo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam dagaal muu qaadi jirin ilaa wuxuu ugu yeedhi jiray islaamka marka ugu horaysa uu diri jiray dad buu diri jiray islaamku ugu yeedhi jiray hadday ogolaadaan waa ka aqbali jiray hadday diidaan waa la dagaalami jiray sidaasoo kale ciidamada uu dirayana wuxuu odhan jiray markaad dagaalka qaadaysiin dadka aad la dagaalamaysin marka ugu horaysa waxaad u bandhigtiin diinta ilaahay islaamka ugu yeedha islaamka hadday ogolaadaan islaamnimadii idinka ogolaadaan waad ka aqbalaysiin hadday idinka diidaan waxa weya waxay bixinayaan jizyadii hadday idinka diidaanna waad la dagaalamaysin sidaasoo kale boqoradii boqoradiina wuu u qori jiray warqadu u qoray uu diinka ilaahay ugu yeedhay marka marka ugu horraysa gaalka la dili maayo dil un maaha gaalka in la dila un maaha micnaheedu jihaadku maaha in gaalkii la dila un sidaa maaha marka ugu horraysa gaalkii waxaa loogu yeedha diinka ilahay waxaa laga yaaba marka islaamkii diinta looga sheekeeyo iyo wanaageeda looga warramo inuu islaamaba laga yaaba waana muhimmadduna waa caynkaas dadka waa yani muhimmaddu waxa weeyaan in dadkan ilaahay subxaana wa tacaala lagu xidho oo cibaadada kelidii ay siiyaan marka waa in diinkii lagu yeedha oo loogu baaqa taas ba waxay tahay ta ugu horraysa islaamkuna dhul fara badan wuxuu ku gaadhay bidacwa kumu gaadhin dagaal iyo seef kumu gaadhin sidaa daraaddeed baa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen jihaadka carabka iyo xujada ayaa ka horeeya jihaadka seefta iyo gacanta xujada in lagu oogo oo carabka lagula jihaatamo oo wax loo sheego dacwaddii diintii loogu yeedho kaas baa ka horeeya in seef loo qaato oo la laayo on dadkii diintii la bara marka maaha gaalka laftiisii in suurad xun islaamka laga siiyee waa in suurad wanaagsan oo fiican la siiyaa dad fara badan baa laga yaaba in ilaahay subxaana wa tacaala suuraddaas wanaagsan ay arkaan inay marka waxaway ku islaamaan dad baa ku islaamay dad dhaqankood dhaqanka say u dhaqmayaan oo keliya dad baa ku islaamay dad baa ku islaamay qaabka dadkii muslimiinta ahaa ee baac mushtariga ahay baac mushtarayn jireen oo dhulka gaalada ah markay tagaan ay baac mushtari u tagaan qaabka beec mushtarigooda ay waxu iibsanayaan waxna ay u iibinayaan ama ay ula mucaamaloonayaan markay arkeen wanaageedii dadkii qaar ka mid islaameen dad baa ku islaamay jaar wanaag oo waxa weeyaan dad muslimiina oo qaar dad gaalaa marka la jaar ahaa jaarkii yani jaar wanaaggii awgeed bay ku islaameen marka yani suuradda wanaagsan islaamka in dadka loo bandhigay wey oo loo sheego gaaladii si ay markaa ay gul markaa gaalnimada uga dhex baxaan oo ay u islaamaan oo diinka ilaahay ay usoo galaan marka waana muhimmadda ugu weyn ee nebi moxamed calayhi الsalatu wasalaam loo soo saaray isaguna marka waxa weeyaan uu dadka ugu baaqay jihaadkana loo kor yeelay jihaadku waxa wey qofkii diinka ilaahay diida ee hor istaaga ayaa lagaga hor qaaday inta kale way soconaysaa marka waxa kale ahlu cilmiga ay tilmaameen jihaadku markuu fardu kifaaye yahay waalidka in laga amar qaataa waa waajib waalidku hadduu ka ogolaan waayo waad joogaysaa nin baa rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi jihaadkaan doonaya inaan galo wuxuu ku yidhi aabbahayo hooyadaa m miyay nool yihiin markaasuu yidhi haa suu yidhi fa fiihima fajaahid iyaga la jihaad yacni birigooda iyo samafalkooda ku dadaal waayo birigooda iyo samafalkooda fardu cayn weeyaan jihaadkana waa fardu kifaaya fardu caynka laga hormarinayaa fardu kifaaye marka caynka kolley axkaamta jihaadku aad bay u fara badan yihiin kutubta mutawalaadka iyo markaa ahlu cilmiguna ay ku tilmaameen inahaasi waa inihii markaa waxa weeyaan muqadimada u ahaa ama markaa ugu muhiimsanaa baabke kitaabkeenan ama sheekhu raximah llah kitaabkan uu guntay axaadiida ku keenay muhiimadduna waxa weeyaan suuradda jihaadka waktigeena nool nahay iyadu way way isbedeshay oo maaragtay waxyaaba aan habboonayn oo kale baa dadkii muslimiinta ahaa ama dadka muslimiinta qaar ka mid ahay ku dhaqmeen oo jihaadkii dadka qaar ka mid jihaadkii maba garanayaan wax jihaad la yidhaahdo ma garanayaan inuu shay mashruuc yahay ma garanayaan oo ilaaweynba kii gaalka ahay kii muslimka waa iskugu mid oo waxa weeyaan isku mid bay agtiisa ka tahay waxa weeye sida oo kale diintii islaamka iyo diinkii diimihii kale isagana waa isugu mid wuxuu leeyahay qof kasta xor buu iyo diinta doon u qaadanaya dhulka muslimiintu unbaa yani isagoo muslima wuxuu odhanayaa kii muslimka ahaa iyo kii gaalka ahaa waa isku mid xor buuniyo qofku diinta u qaadanaya dad noocaasa baa jira oo diinka ilaahay ka fogaaday subxaanahu wa tacaala darafka kale waxaa jira qolo iyaguna jihaadkiiba si kale u fahmay oo in wuxuun la dilo unu qaatay jihaadku inu yahay xataa dadkii muslimiinta ahaa un laynaya oo innaga ma idaacadaha ka maqalna masaajidkii nin ka soo baxayo la dilaya maxaa loogu dilay nin gaalo la shaqeeya ama hay-ad buu ka shaqaynaya gaalaha yani qof tukanaya oo salaadii ilaahay ka soo baxay salaadii subax ama salaadii maqribka soo kasoo soo tukaday masaajid ka soo baxay ayaa waxa wey leeya adnaa shubah wax yaroo iska hooseyaa lagu yaa lagu xalaashanaya dhiiggiisii marka waxuu arkaa inuu jihaad yahay ayay u arkayaan iyagu in qofka la dilo oo dhiiggaa la daadiyo jihaad buu arkaa kii muslimka ahaa iyo kii gaalka ahaa labaduu ma kala socnaba kii muslimka ahaana way dilayaan kii gaalka ahaana way dilayaan kii gaalka ahaa laftiisii iyana kala garanay marka mu- yani qofkii muslimiintii ku jihaaday muslimiintii leynayay Eh, de gaalkiina maxaad u malayn doontaa axkaamtiisii ma kala saarayo oo gaalada qaar bay xaaraantay in la laayo sida kii mustaamanka ahaa ee ammaanka la siiyey iyo kii mucaahadka ahaa iyo kii dimiga ahaa iyagu waa xaaraan in la laaya rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka qof mucaahada dila waa qofkii ballanka kula jira dadka muslimiinta ah waa gaalki qofka dila jannada urteeda ma helo ayuu rasuulku yihi alayhi salatu wasalam waa nin gaalo weeyaan in la dila buu rasuulku jiday calayhi salaatu wasalaam marka yani gaalkiiba ka kaalay muslimiintii buu- yaa- yaa- yuu laynay uu dilay marka kiina maxaad u maran doontaa de kii mar qofkii muslimiinta mar hadduu dadkii muslimiinta laynayaba gaaladiina uma aabayeelay marka dad noocaas ayaguna jira oo jihaadkii aan garanayn muhiimad yani arrintaa sababasaana waxa weeye waxaana uu aqoon u lahayn iyo cilmi una u lahayn diintii ilaahay waa qof jaahila ama nin dhalinyaro ah oo marka xamaasad ay qaaday dabeetana eh, la- lagu yidhi uun waxbaa marka gaal gaaladii bay naga xoogaysatay oo dadkii muslimiinta ahaa laynaysaa oo meel kasta ku dilaysaa adna kuwanun waa inaad laaysaa u dishaa dadka muslimiintihii sideedaba waxay ku guulaysanayaan dulligana ay kaga baxayaan gaalkan laynayana ay ku dhaafayaan ay kaga kaga baxayaan inay hoggaansamaan oo diinkii ilaahay u hoggaansamaan oo diintii ilaahay ay usoo noqdaan oo ay ku toosnaadaan oo ilaahay keligii caabudaan subxaanahu wa tacaala markii taas ay timaado dadka muslimiintihii way xoogaysanayaan oo haddii kale nasriga iyo wanaaggu waa ka dheer yahay dulligaas bay ku noolaanayaan xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina aad usoo noqonaysa وحول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي في بعض أيامه مالمه سيقار كمدا التي مالمها سو لقي فيها العدو عدو وقل كلمي التي مالمها سو لقي فيها العدو عدو مركا سو لكلمي انتظر واسوي xataa idaa maalat ishamsu ilaa qoraxda ay iilatay samada bartankeeda bay ka iilanaysaa oo xagga qorax dhaca bay u iilanaysaa qaama fiihim waa ka dhex kacay isagoo khudbadaynaya faqaala ayuha annaas wuxuu dad yahow laa tatamannaw liqaa'a alcaduw cadowga la kulankiisa ha tamanayina was'alu llaha alcaafiya ilaahayna caafiyo weydiista faidaa laqaytumuuhum markaad gaaladii la kulantiin fasbiruu sabra waaclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuuf seefaha hadharhkooda hoostooda ayay ahaatay uma qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam inta nabiga ilahi wuxu uhi allaahuma munzila alkitaab allaha kitaabka soo dejiyeeyow wa mujriya asaxaab allaha daruuraha socodsiiyeeyow wa haazima alaxzaab allaha axzaabta iyo dadkii isa soo bahaystay gaaladii isa soo bahaysatay allaha jebiyeeyow ihzimhum ilaahayu jebi kuwan wansurna calayhim noogana gargaar Eh, xadiidkan waxa uu ka warramayaa laba arrimood ama saddex arrimood ayuu ka- ayuu koobsaday saxaabigu wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam maal- maalmihiisii qaar ka mid ah fii bacdi ayaamihi alatii laqiya fiiha alcaduwa Eh, waa maalmo ma- waxa weeyaan dagaaladii rasuulku uu qaaday mid ka mida weeyaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sugay dagaalka inuu qaado ilaa qoraxda inta iilanayso intadara yani dagaalkii buu dib u dhigay xataa maalat shams ilaa qoraxdii samada bartankeeda ay ka ilatay xagga qoraxu dhacaya u ilatay zawaalka xilligaas waa waa xilli qabow yani xilliga samada bartankeeda markay taagan tahay iyo barqadii oo kale waa kulayl marka gelinka dambe ay noqoto waa qabow xilligaana dabaylaha soo dhacay dabayshii waxaa soo dhacaysaa nasriga qofku nashaad buu helaya inuu dagaalamo dagaalku waa sii wadi kara ma daalay markaa dib buu udhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sideedaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba laba waqti uu dagaalami jiray mar wuxuu dagaalami jiray gelinka hore wixii salaada subax ka dambeeya ilaa inta soo gaadhayso qoraxdu ay marka kor noqonayso iyo gelinka dambe wuu dagaalami jiray gelinka hore hadduu dagaalamo oo kale maalan waxa uu dagaalamayey salaada subax wixii ka dambeeya waagu markuu waagu dilaaco dhulka uu caddaado ama qoraxdu ay soo baxdo markay samada kusoo dhawaato bartankeeda ee kor soo noqoto qoraxdu waa joojin jiray dagaalka waxaana uu bilaabi jiray haddana gelinka dambe labada waqti waa labada waqti qabowaha weeyaan qofku nashaad buu helayaa dabeelahan dhacayaana nasri bay wataan oo dabayshu nasri bay u wada dadka muslimiinta ah marka xilliyadaasuu rasuulku sugi jiray calayhi salaatu wasalaam taasi waa qodob qodobka labaad rasuulku wuxuu ku yidhi saxaabadii laa tatamanaw liqa'a alcaduw was'alu allaha alcaafiya cadowga la kulankiisa ha tamaniyina cadowga inaad la kulantiin ha tamaniyina micnaheedu waxa weeyaan cadowga hala kulmi ha tamaniyina markaan leeyahay waxaa ka dhalanaysa qofku cadowga la kulankiisa marka uu sii tamaniyo alicjaabu bilkafra farabadnidii dadkan inay fara farabadnida ay farabadan yihiin ciidanku in waxa weeyaan ay cajab geliso oo awooddoodan maadiga ah hubkanay sitaan iyo farabadnidan ay fara badan yihiin iyo ciidanka ciiddaa laga socdaa inay marka ay tala saartaan taasina ay keento inay marka waxa weeyaan cadowgooda inay hitimaanba siiba waayaan saa daraaddeed rasulku wuxu laa tatamanaw liqa'a alcaduw yani maxay sababaysaa waxay sababaysaa inuu qofku naftiisii ku dagmo oo cajab geliso naftiisi oo cajab geliso hubkay sitaan oo cajab geliso tirada ay leeyihiin ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا waxay saxaabadu yidhaahdeen aad bay u fara badnaayeen maalintii xunayn dagaalkii xunayn la galay waxay ka dambaysay maka markii la furtay dabadeed weeyaan maanta awood iyo farabadni ina lagu jebin maayo bay yidhahdeen gaaladu ina jebin mayso maanta farabadni inaga farabadanta inay nagu jebin mayso awood inaga awood badanta inay nagu jebin maayaan maxay tala saarteen awooddooda awooddii ilahay meesha ka saareen marka yani awooddaad wadatid waxa ka weyn awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala dagaalkii bader saxaabadu dho saddex boqol iyo waxoogaa bay ahaayeen gaaladuna kuma kun iyo dheeraad bay ahaayeen waxa weeyaan saddex boqol yani yaa jebiyey gaalada intii la keen ilaahay baa subxaanahu wa tacaala rucb ku riday quluubtoodii oo jebiyey marka laa tatamanaw liqaa alcaduw saas baa loo leeyay markay xunayn markaasaa ay sameeyeen way jabeen say u socdeen unbaa meel lagaga soo baxay deetana leebkii iyo warmihii lagu soo ganay deetana way yaaceen ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo celiyey isagu baqashiisa waxaa hogaaminayay cabaas ibna cabdilmualib wuxuu yihi dadkii o dhan way yaaceen rasuulka mooyaane ciidankii dhammaan ciddii la kala jabay rasuulka mooyaane ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib buu lahaa halkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa saas baa loo leeyahay laa tatamanaw liqa'a alcaduw midda kale cadowga la kulankiisu waa ayb ma ogid markaad la kulantid miyaad sugnaan doontaa marka dagaalku bilowdo mise wad carari marka saa daraaddeed ba wax lagu leeyahy waa inaad ilaahay weydiisataa alcaafiya walaqad kuntum tamanawna almowta min qabli an talqow faqad ra'aytumuuhu wa antum tanduruun xilliga dagaalka la gelayo qofku wuxuu ku talagelayaa dhimasho wade geerida waa waa marka kale ink way siman yihin lakin haddana halkan bay kasii dhowdahay marka inuu qofku sugnaan doono in kale war uma hayo marka dagaalku bilowdo saa daraaddeed baa la leeyahay adamaniina waxaa kale rasuulku calayhi salatu wasalam ilahay ugu tawasulay ducadii allahuma munzil alkitaab allah kitaabka soo dejiyeeyow yani kamaa anzalta alkitaaba raxmatan lilmu'miniin sida kitaabkan ilaaha usoo ugu soo dejiyay dadka muminiinta adogu naxariisanaya faanzil allahuma dullata cala almucaanidiin raxmatan lilmu'miniin dadka kitaabkan caaniday qur-aanka ee qaadan waayey ilaahayow dulli kusoo deji adigoo dadka muminiinta ugu naxariisanaya wa mujriya saxaab allaha daruurta socodsiiya daruuraha waa naxariistii weeyaan iyo nicamkii ilaahay iyo matarkii وhaazim الأxزaab yaa allah axzaabta jebiyey dadkii soo urursaday ihzimhum ilaahayu jebi wansurnaa calayh markaa ducooyinka munaasab ku ah waa la ducaysanaya ilaahay baa la baraya waxaa la baraya inu ilaahay uu gamudahaaga sugo waxaad baraysaa in ilaahay gaalada jebiyo oo laga guulaysto kuwa ducooyinkaasaa lala imanaya saa rasuulku u duceeyey alayhi الsalaatu wasalaam عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم مالين قاركي رباط وقاركي ويان قار ما قلت رباط يوم مالين قاركي وفي سبيل الله إلهي جدكيسا يما إلهي درتي قار الله قبته يا خير من الدنيا الدنيا كخير بدنا وما عليها يوحى الدنيا دو صارنبا وموضع صوت أحدكم مدكين suunkiisa meel uu dhigto fi ljannati jannada dhexda ahaatay yaa khayrun min addunya wamaa calayha addunyadii waxaad usaaran ka khayr badan wاlrawxatu carrabitaan yarxuuha alcabdu addoonkuu carraabo fii sabiili اllahi wاlgadwatu yo ka lahaad addoonkuu fii sabiili اllahi u ka laho yaa khayrun min addunya wamaa fiiha addunyadii waxa ku dhex jira ka khayr badan xadiidkana waxa uu tilmaamaya fadliga jihaadku leeyahy almuraad laba dhinac buu inaga tusiyey muraabit waa ninka waxa weeyaan ku jiraa gaadh ku jira ee dadkii muslimiintaha ilaalinaya ciidankii buu ilaalinayaa ama dadkii muslimiinta ahaabuu gaadh buu ugu jiraayo waa ilaalinaya ilaalintaas maalin keliya oo gaadh aad qabatid fii sabiili illah khayrun min addunya wamaa calayha adduunyada iyo waxaad u saaran oo dhan bay ka khayr badantay waa yoom ilahay dartii loo qabto gaadh qofkii oo gaadhkaa ku jira haddaa la dilo ajrigu oo soconaya waxa uu ku jiraa qofkaasi dadka ajrigooda una go-aynin dadka ajrigooda una go-aynin ilaa qiyaami saaca ayuu ku jiraayo qofka isaga oo muraabita oo gaadh ku jira oo muslimiintii ilaalinaya oo guryahoodii u ilaalinaya oo dhufaynsyadooda u ilaalinaya cadowgii ka ilaalinaya qofka la dila ee dhintaa qofkaasi ajrigiisu waa soconayaa ilaa intuu qiyaam ka dhacay maalin oo gaadh la qabtana ajrigaasu markaa leeyahy dhinaca labaadu jihaadka inaga tusanaya waxaa wاlrawxatu yaruuxuha alcabdu fii sabiili اllah wاlgadwatu khayru min addunya wamaa fiiha waa aroortii u kalaho oo u kalaho fii sabiili اllah jihaadkii iyo caraabitaan galabtii u caraabo u caraabo fii sabiili اllah ayaa iyadoona ka khayr badan adduunyadii iyo waxaad u saaran oo dhan marka jihaadku fadliguu leeyahay bu halkaa inaga tusiyey waxaa kale xadiidkuna tusinayaa adduunyada xaqirnaanteeda wuxuu rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi wmawdicu sawti axadikum fi ljanna jannada sawtku waxa weeyaan waa waa ul yar oo dee wax lagu garaaco wey suunka ama jeedalkaa yar jeedal meel qofku midkiin uu jannada meel uu ka saarto meesha suunka la saaranayo ayaa adduunyada waxa saaranba ka khayr badan markaa adduunyada qiimaheeda yani adduunyada iyo waxaad u saaranba meeshaa yarba ka khayr badan marka waxay kutusinaysaa yani adduunyada xaqirnaanteeda iyo inaynay ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waxba ahayn iyo ilaahay agtiisa waxa yaalla ee ugu diyaariyay dadka mu'miniinta ah in waxay tahay shay aad iyo aad u weyn inay tahay oo aan la sawiran karin acdadtu licibaadi maa laa caynun ra'at ilahay wuxuu yihi subxaanahu wataala xadiid alqudsi addoomahayga waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at waxayna iliba arkin waxayna ili yani indhuhu aynay indha arkin baan u diyaariyey walaa udunun samicat dhagana aynay maqlin walaa khaطra calaa qalbi bashar qof ibni aadamana qalbigiisa aan kusoo dhicin baan u diyaar gelay yaan u diyaariyay u ilahay yihi subxaanahu wa tacaala marka yani jannada lama soo waran karo waxaa dhex yaalla ilaahun baa garanaya subxaanahu wa tacala addoomihiisa u diyaariyey marka waxaa la doonaya in jannada loo shaqaysto oo loo baratamo sidii dadkii saalixiinta ee wanaagsanaa ay ugu baratami jireen khayrkiiyo wanaagga iyo siday u goosan lahaayeen jannadaas ilaahay subxaanaه wa tacala addomihiisa u diyaariyey can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh waslama qaal intadaba allah walimuslimin tadamana allah waa isku macnaawo ilaahay wuxuu u damaanad qaaday ama u kafaalo qaaday intadaba iyo tadamana iyo takafala saddexdu waa isku macno weeyaan ibn asiir wuxuu leeyay nadabtuhu fantadaba ay bacatuhu fanbac yani waaan waxaan ka dalbad inuu soo kaco waa soo baxay wadacawtuhu faأjaab waan u yeedho waa ajiibay marka intadaba allahu walimuslimin tadamana allahu ilaahay wuxuu u damaanad qaaday ama u kafaalo qaaday liman kharaja fii sabiili اllah liman kharaja fii sabiilihi qofka isaga darti u baxay jidhkiisa isagoo dagaalamaya laa yukhrijuhu isagayna saaran ilaa jihaadun fii sabiilihi dagaal jidhkayga ugu dagaalamayo mooyaane wax kaloo u baxaya haba yaraati ma jirto wa iimaanun bi iyo rumayn anigii rumaysan yahay iyo wa tasdiiqun birusuli rusushayda oo uu rumaysan yahay fa huwa calaya daaminun ay madmuunun lahu waxa uu waxaan u damaanad qaaday ama daa daaminin daa damaanin mid u saaxiiba damaan weeye an udkhilahu ljanna jannada inaan geliyo fa huwa calaya daaminun laba macno waa lagu micneeyey ay madmuunun waa loo damaanad qaaday yani waxaa loo damaanad qaaday jannada inu ilahay geliyo waxaan u damaanad qaaday jannada inaan geliyo ama daa daa damaanin mid damaan u saaxiiba weeyaan damaan yani damiin u saaxiib yahay waxaan u damiin u damiin qaadaya an udkhilahu ljanna jannada inaan geliyo aw urjicahu ilaa maskanihi ama in aan gurigiisii ku soo celiyo alladii kharaja minhu kaasuu ka baxay an udkhilahu ljanna jannada inaan geliyo hadduu dagaalku ku dhinto dagaalka hadduu ku dhinto jannadaan gelinaya aw urjicahu ilaa maskanihi ama gurigiisii baan ku celinay alladii kharaja minhu kaasuu ka soo baxay waa waxaa dagaalka hadduuna ku dhimanin naa'ilan isagoo gaadhay maa naala wixii uu gaadho oo min ajrin ajar ah aw haniimatan ama haniima waxaa kale awdaa lagu micneeyey bimacnaa alwaaw naa'ilan isagoo gaadhay maa naala wixii uu gaadhay oo min ajrin ajar ah aw haniimatin ay wa haniimatin iyo haniimo labadaba halkaa marka waxaa ka soo baxaya qofkii jihaadka galay saddex midkood buu noqonaya inuu dagaalka ku dhinto uu ku shahiido deetana jannadii u galo in uu soo noqdo oo uu soo noqdo isaga oo soo guulaystay oo ciidankii gaalada ahaa la jabiyey oo haniimana soo helay marka wuxuu la soo noqonaya laba shay ajri iyo haniimo labadaabuu la soo noqday wuxuu soo noqday ajrina waa helay oo dagaalkii buu ka qayb qaatay haniimona waa helay oo gaaladii baa la jebiyey oo waa lasoo haniimaystay xoolahoodii baa lasoo qabsaday iyo in dagaalkii la galo oo gaaladii laga guulaysan waayo oo dabeetana ajri ula soo noqdo ama haniimoba la waayo oo ajri ula soo noqdo ajri keliya saddexda xaaladood unbuu noqonaya marka laa yukrijuhu ila jihaadun fii sabiili wa iimaanun bi wa tasdiiqun birusuli waxay ku tusinaysaa in jihaadka la dagaalama ninka mujaahidki uu yahay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay darti u dagaalamay ee jihaadku barxtiray wuxuu leeyahy ibnu daqiiq alciid fiihi daliilun calaa annahu laa yaxsulu hada hawaab xadiidkani wuxuuna tusinayaa in ajriga xadiidka lagu sheegay ma helayo ilaa liman saxat niyatu qofkii niyadiisu sax noqotay ee haba yaraata ee aqraabda dunyawiga ah aynay ku jirin qalbigiisi iyo niyadiisii qofkaas baa marka waxa weeyaan ajrigaa helaya nin baa rasuulku yimi wuxuu rasuulka ilaahayow nin baa u dagaalamaya istus nin baa u dagaalamaya qabyaalad nin baa u dagaalamaya haniimo iyo inuu alaab soo helo iyo adduun soo helo faman fii sabiili illah kee baa marka waxa weeyaan ilahay darta u dagaalamaya markaasu wuxu uhi man qaatala litakuna kalimatu llahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illah qofka ilaahay darti u dagaalama si kelmadda ilahay noqoto mid sarraysa u noqoto kaas baa fii sabiili illahi kaasa ilaahay jidkiisa ku haya oo dagaalamaya marka muhiimadda ugu weyne waxa weyan qofka qalbigiisa inuu baraxtiro sida yani jihaadku waa cibaado weyn maadaamuu cibaado uu yahay waa in ilaahay loo baraxtiraa keligii la siiya waa ina qalbigayna gelin adduunya soo xel waa ina qalbigayna gelin dadka ka soo aarkooso waa kuwii beriga caynkaaga kugu sameeyey waa ina qalbigaaga ayna gelin qabyaalad ina ku dagaalantid waa ina saasoo kale aqraabdii adduunyada oo dhan qofku qalbigiisa ka saaraa waa inuu u dagaalamaa keliya un inay kelmadda ilaahay noqoto ta sarraysa islaamku inuu sarreeyo diinta ilaahay ay sarrayso kitaabka qur-aanka uu noqdo mid sarreeya waa inuu saa u dagaalamaa lakiin haddii waxyaabo kale la socdaan jihaadkaasi waxau noqonayaa mid aan ajrigaa heli maayo ajrigaa ma heli culimmadu waxay is weydiiyeen qofku haddii uu marka ugu horrayso niyadda uu geliyo inuu ilahay darta u dagaalamayo dabeetana marka dambe uu niyadda ku qabto haddii aad marka waxa weeyaan haniimada ay waxa aad ka qayb geshid amaba yani aqraabda adduunyada wax ka mid a ee qalbigiisa ay gasho jihaadkiisii sax ma noqonaya oo ajrigii ma helay mise ma helayo laba qol bay culimadu ku leeyihin qole waxay idhahdeen mar hadduu qalbigiisiiba wax aan jihaadkii aan ahayn uu markaa u raacay waxa weeyaan een, eh, ajrigaa heli maayo laakiin haddii asalku uu yahay iclaa'u kalimati illah kelimadda ilaahay inuu sarraysiiyo waxyaabahan kale ee kusoo darriyey ee ah in maaragtay eh, adduunya uu helo oo kale iyo wax dhibaataa ma laha sida ay tilmaameen in fara badan oo ahlicilmi ka mid uu ka mid yahay imaam adabari asalku waa inuu noqdo qofkan waxa uu u baxaya waa inuu asalku u noqdaa iclaau kalimati illah kelmadda ilahay inuu sarraysiiyo jannadu dadka ilaahay dartii u dagaalamaya ayaa marka waxa weeyaan ay u tahay ma'aal meel ay galaan xadiidka markuu rasuulku leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiiska horeyna soo marnay jannadu waa seefaha har- yani harka seefta hoosteeda yani waa tashjiic wey yani cibaaradaasi waxay shamuysatay waxyaabo fara badan qofkii waxaa lagu boorinaya jihaadkii inuu galo oo dagaalka uu- inuu cadowgii uu qaabilo unu dib usoo noqonin yaa ayaa lagu- yaa marka waxa weyaan lagu boorinaya oo cadowga marka la qaabilo aan dib unoo noqonin qofkii marka a- iyo haddii aad ku dhimatid caynkaasi adigoo ilaahay dartii u dagaalamaya inaad jannada gelisid nin baa rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam dagaalkii beder wuxuu rasuulka ilaahayow dagaalkan haddaan ku dhinto maxaan leeyahay suuxu jannaad leed dagaalkan haddaan ku dhinto maxaan leeyahay suuxu jannaad leed wuxuu cuni markaa meedho timira buu cunayo meedho kadib markaa buu iska tuurayba bakhim bakhim innahaa la xayaatun tawiila iska tuuray wuxuu yihi waa nolol dheer weeyaan intaad meedho kaa cunaysid jannadii iyo afartaa meedho timirtaa cunitaankooda jannadaa kaaga wanaagsan dagaalkii uu xagga hore ka galay deetana waa ku dhintay marka yani qofkii niyadiisa ay wanaagsanaato wuxuu ka mid noqonaya qolada jannada lagu bishaaray walimuslimin mathalu lmujaahidi fi sabiili اllah ka mujaahidka ilaahay dartuu dagaalamayo tusaalihiisu wallahu aclamu biman yu- biman jahada fi sabiili اllah ilaahay baa garanaya qofka ilaahay dartii u dagaalamaya kamahali الsaa'imi waa kii soomanaa oo kale alqaa'imi ee taagnaa kamahali الsaa'im marka imka jumla muctarada wallahu aclamu biman jahada fi sabiilih qulubta ilaah unbaa taalacanaya cid kale ood arkaysa ma jirto qalbigii cid taalacanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa taalacanaya oo arkaya ilaahunbaa og dadkan dagaalka wada gelaya inay dhammaantiin niyaddoodu wada sax tahay iyo inay sax ahayn inay ku dhex jiraan qaar aan adduunyada markaa adduunyada ay wado minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira buu ilaahay yidhi waxaa idin ka mid a dagaalkii uxud markay jabeen saxaabadii minkum man yuriidu dunya waxaa idin ka mid mid adduunyo doonaya wa minkum man yuriidu alaakhira marka qulubta ilahay baa taala saasuu rasuulku yidhi wallahu aclam biman jahada fi sabiilih kamahali saa'imi waa sidii kii soomanaa oo kale alqaa'imi ee taagnaa watawakala allahu lilmujaahidi fii sabiilihi ilaahay wuxuu u tala saartay kii mujaahidka ahaa ama u kafaalo qaaday ama u damanad qaaday wuxuu u damanad qaaday ilaahay in tawafaahu haddii uu oofsado an yudkhilahu ljana jannada inuu geliyo kii mujaahidka ilahay dartii u dagaalamayay ilaahay wuxuu u damaanad qaaday haddii uu oofsado u dhinto an yudkhilahu ljanna jannada inuu geliyo aw yurjicahu ama inuu celiyo saaliman isagoo nabad galay maca ajrin ajar wata aw haniimatin ama haniimo wata maca ajrin ajar isagoo wata oo bilaa haniimo ah aw haniimatin ama ajrii haniimaba wada wata oo wada ee markaas ay wada socdaan ajarna waa helay haniimana waa wata Eh, marka ziyaadadan iminka muslim uu tiriyay sheekhu yihi walimuslimin waxay dhahdeen culum muslim oo keliya ma lehe bukhaarina waa ku soo aroortay saas oo kale waxaa ku soo arooray fi saxiix muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu rasuulku waxa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yacdilu jihaada fi sabiili illah jihaadka maxaa u dhigma rasuulka ilaahayo markaasuu wuxuu ku yidhi laa tastatiicuuhu kari maysiin ma karaysiin haddana way ku celi mar labaad maxaa u dhigma ma karaysiin musniin mar saddexaad bay ku celiyay ma karaysiin markii dambe wuxuu ku yidhi mathalu ji- mujaahid fi sabiili illah ninkii ilahay darti u dagaalamay tusaalihiisa waxa weeye kamathali saa'imi alqaa'im alqaaniti biaayaati illah laa yafturu can siyaamin walaa salaatin xataa yarjic almujaahidu fi sabiili illah waa sidii nin sooman oo taagan waa nin sooman oo soonka aan kala jarayn oo taagan oo salaad u taagan oo qur-aanka un aqriyaya oo aan fadhiisanayn soonkii ma kala jarayo salaadna ma kala jarayo waa soonkii wuu wadaa salaadina waa wadaa ilaa inta ninka mujaahidku kasoo noqonayo jihaadka yuuna soonkiina joojinaynin salaadna yuuna joojinaynin yaa karaya ma karaysid haddaan odhaa maanta o dhan ilaa eh, maanta o dhan salaad wad yani waagu intuu dilaco ilaa intu ka dhacayo haba fadhiisani ee uu salaad ugu taagnow kari maysid yani way kugu adkaanaysa haddaan lagu odhaa soomano una saasoo kale kari maysid way kugu adkaanaysa marka ninka mujaahidki waa saasoo ajrigaasoo kale u leeyahy yani kaasoo kale u dhigan maalan ah, ka mathali الsaa'imi alqaa'imi waa ninkaa sooman ee waxa weeyaan salaaddii u taagan laakiin ogowo waa qofka ilaahay wejigiisa u dagaalamaya ilaahay dartii waa jihaad waa kaa weeyaan liiclaa'i kalimati illahi subxaanahu watacaala watawakal allahu lilmujaahidi fii sabiili ilahay wuxuu kafaalo qaaday in tawafaahu haddii uu oofsado an yudkhilahu aljanna jannada inu geliyo aw yurjicahu habu inu soo celiyo saaliman isagoo nabad galay maca ajrin ajar wata aw haniimatin ama haniimo wata yani aw haniimatin wa haniimatin maca ajrin wa haniimatin ajri iyo haniimaba wada wata ayuu marka waxa weya soo noqonaya ee soo celinaya subxaanahu wa tacaala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم من لا داوع مجرو ما من مكلوم من لا داوع مجرو أو يكلم في سبيل الله جدك إلهي لقد داوعه يكلم في سبيل الله جدك إلهي لقد داوعه إلا جاء ويمادا يوم القيامة ما أنت قيامها وكلمه يدمى يدعو داوعيسي وديغي اللون لون الدم midabku waa midabkii dhiigga wariixu riixu lmisk urtuna waa urta miskiga weeye cadarka ugu udgoon weeyaan fadliga jihaadku leeyay bu rasulku caddaynaya calayhi salaatu wasalaam iyo qofka markaa dagaalkii galay ku dhaawacmay ama ku dhintayba fadliga uu leeyahay maalinta qiyaamaha halkii seefta kaga dhacday iyadoo dhiigaysa buu imanaya dhaawicii gaadhay dhiigu midabku waa dhiiggiisii weeyaan yani midabka dhiiggii midabku waa midabkii uu lahaa dhiigu waa casaankii laakiin urtu waa isbedelaysa oo urtu waxa way udgoon miski yani waa cadarka ugu udgoon weeyaan kaasi urtaasoo kale u yeelanaya marka dha qofka ilahay dartii la dhaawacay fadligaas buu leey isaguna ajrigaas buu yeelanaya عن أبي هريرة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله إلهي درتي أولوك الله أو روحة مع الرابطان يا خير من خير مما طلعت عليه الشمس waxay qoraxda u soo baxday ka khayr badan waqarabtuna dhacdo adduunyada weeyaan adduunyada usoo baxda una dhacdaa ilaahay darteed u kallahdid oo jihaadkii ama ad u carowdid baa waxaasoo dhanba ka khayr badan kana fadli badan akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray sheekhu halkaa wuxuu khilaafay shardigiisii oo ahaa inuu soo saaro bukhaari muslim waxay wariyeen can anas bni malik radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam gadwatun fii sabiili illah ilaahay jidkiisa oo loo kallaho aw rawxatan ama loo carraabo ayaa khayrun min addunya wamaa fiiha adduunyada waxaa ku dhex jira ka khayr badan akhrajahu albukhaariy bukhaari baa kana soo saaray kan waxay yidhahdeen culimadu waa muttafaqun calayh bukhaari muslim labadaba waa soo wada saareen wacalaa haadaa inuu yidhaahdo akhrajahu albukhaari oo keliya waa lagu bushiyey labadan xadiis waxay nadsanayaan iyaguna fadligu jihaadku leeyahayo de gelinkii hore oo qofku u socdo ama gelinkii dambe oo u socdo waxa weeyaan jihaadkii ayaa adduunyadii wixii dul saaranba ka khayr badan marka inay adduunyada wax iska xaqaran tahay oo iska hooseeya ayaa axaadiis kan iyo kuwii ka horreeyeyba ayna tusinayaan wax yani lasii lasii dhigto ama waxa weeyaan laiska sii daba rido inaanay ahayn maali wala dunya rasuulku wuxu yhi anigii adduunyada maxaana kala galay maa ana ilaa karaakib waxaan ahay oo keliya uun sidii mid mid marka wax weeya socotaa oo kale istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakaha nin socotaa oo deetana kusoo baxay geed weyn oo har fiican leh uu ku yani ku hoos nastay waxoogaa deetana waa ka carraaday isku sii deyn maayo oo sodhana barta iska deganooba waa socota weeyaan wuu ku yar nasanayaa uun dabtana waa weydaaranaya anigii adduunyada saas basku nahay buui nin socotaa baan ahay oon ku yar nasanaynaa waa la dhaafay marka adduunyada waa caynkaas sal allah ala muxamed wa alihi wasabi ajmaciin